Maalinta Caalamiga ee Luuqado, waliba si rasmi ah ayay hansaareena shirweynaha guud ee Qaramada Midoobay ee Walbarashada Sayniska iyo Dhaqanka bili November kii fikrad ahaan in la xuso maalintan caalamiga ah ee luuqado hooyo waliba hormuudku ee dalka Bangladesh gulagud ee Qaramada Midoobay ee si rasmi ah handhawaayeen go'aanka iyo ansixiyeen qaraarkaas rasmiga ah sanadkii lamada kun iyo lamada toban iyo litimeey lamada kun iyo todobadii gulagud ee Qaramada Midoobay wayba ansixiyeen qaraar kaas oo markaas dhiirigeliyay dalalka xubno ku ah qaramada midoobay inay horumariyaan ilaalinta badbaadinta dhammaan luuqado iyo adeegsadowga dadka adduunka golo guud waliba ayuu ka dhawaaqana in sanadka lama kun iyo siyeedkan iyo nagata sanadka caalamiga ee luuqado si lan dhiirigeliyay midnimada shalduwanaanta dhexdhexaadka iyo isfahamka caalamiga iyo oo la maraayay luuqado shalduwan iyo dhaqamo shalduwan maalinta caalamiga ee luuqado wayba fursad weyn tahay in lagu fikira muhiimada luuqado ankoreen gudoomiyaha ururka ku taabta afka ayow ee degmada baydhabo maslax isaaq iyo sharaxaad kubi doorkiioo ku qaada koraan maalintan horta bulsho kasta wayba walkeetaa diintiye dhaqanshe afshe iyo walkeeta sideedaasaana mayba soo mudan ah soon oogna soomaaliga waybaan shalbahay maay iyo maxaa tiri maylanganana maxaa ti malaelo laakiin waybaa dhiiday maydii iyadoo lan hormarina in maxaa tiri la hormariy taasna waybaa sabab haytay dadkii dadka taliyaay mise dalka maamulaay iyo maxaa tiri nagdeen afka kiisha oo hormarsadeen saas daraadee afkii maaygi way baa nagday af lagu tabi mise laka tilmaama af guri iyo nagdi ilaa sinooyin laga bilaabo xilligii dowladda jartay dowladda dhexe ilaa maybo xilligii burburka laakiin way baa ilaahay maxadiisa ee sinooyinkun damba hada labaatanka sana inka damba ay afka maayiga dadkii ka hadala jiray andhaladay inion haburaarogen
dhinaga kale waxaana ku mid ah bulshada magaalada baydhabo iyo si eeda handhawaayaan maalinta walbarashada afka hooya iyo oona faahfaahin ku biyeen muhiimadan lataa walaahi walbadanaa muhiimninkaey sababto e hadda tusaale hobon afka maayiga una ka adkaysano iskuuladanana lakadhika wayba ninagadaas luuqaditaan lahjaditaan oo meelmeeldheerdeeraswaana an dhumaan maalintan waybaninka dhiganta maalin eedan weyn waa maalintii oo luuqadii afkii aayow eera korna afka soomaaliga muhiima aan ato gaar ahaan dadka oo bulshadan oo afka maayiga ka hadalaasa muhiimad gaar aan lato markaana hore ee afka maayiga wayba ka barada jirnay idoogana ahayaalkanona barajarayaan kadib iskuulaad ee dugsiyaalkana iyo dugsiyaalka ayaa lakasii barada jaray ka dambeyntii ustaad maxamed nuur buule maamulaha iskuulka al absaar ee magaalada baydhabo ayaa ka dheeraday ka macalin ahaan barashada afka hoyo doorkiyo kaleyin iyo sababta lan astay maalintan usuka amara wasaaradda walbarashada iyoona iskuulaadka dhammaan madaarista ioona luuqadaasay dhadkataan ku horeyta haata sida oo macnaha maybu ahaa faastawan haata muhiimadan ku horeyta yeelasi iskuulaadka laku dhaka macalimiinta markaas dhakaayana naftarshob lasii mishaaraad oo kafilan lasii sidii oo oo maadooyinka kale oo tusaalaan hata maadooda soomaaliga afka maxaaga way ka dhakeen maha sida oo taasay lanka dhako oo kaliyan lanka dhaka isla markaasay minsheerkii oo markaas lanka qaadaday ama ingilishka lanka dhako qaadaay oo kalena macalinka qaada ama minsheerku badan busu qaada sameeyib waa luuqadii lanjeelada saas oo kale lankii oo eed luuqadiis infaylata afka maaymaykii eed muhiimanka ee siin naftirshayntii onaysa goone mayb waa lang maamusa oo kale madaxweynaha naftirshaynka sare maalxilabaanada iyo wasiirada dhammaantii oo ka qasbanaadaan iyoonay afka maaymayka ka hadlaan mus afka hooyo ka hadlaan naftirsho mayba lakiyaawe intii luuqada markaasay hormarta qaabkay ku hormaraaso kumid ata ilaa maybu ahaa amar adag meelahoobakoyamaybalsha socdaayan badanaaba maalinta caalamiga ee luuqada hooyo lama kun labaatan iyo shanta wayba fursad weynya inay tahay in lagu fikira muhiimada luuqado ee ilaalinta dhaqanka iyo hoojooga midnimada munaasabada taariikhiga